waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
warbaahinta radio barawe xasan waxaa la aasaasay sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii bishii maarso shan iyo labaatankeedi ayaa la aasaasay waxaana aasaasay waa dhalinyaro deegaanka kasoo jeeda oo u kuurbiray baahida warbaahineed ee loo qabo oo magaalada barawe magaalada barawe waa warbaahintii ugu horeysay xasano oo madax banaan oo laga hirgeliyo caasimada koonfur galbeed ee magaalo xebeeda barawe xasan sidaa hore kugu sheegayba waa labada kun iyo sideed iyo tobankii ayaa la aasaasay oo bishii maarsi shan iyo labaatankeeda waxa ani ahay waa agaasimaha radio barawe anigoo ah cismaan awisbaxad iyo dhalinyaro kamid ah iminkaba ka shaqeyso waxaan u kuurgalnay sidii warbaahin aan ku hirgelin lahayn magaalada barawe warbaahin ugu hirgelin lahayn maadaama dadka ay aada ugu baahan yihiin warbaahintii e afka baraawaniiska ama sidoo kale jiminiga loo yaqaano yaa ku hadla marka la fiiriyo dadka magaalada degan imisaa ku hadasha waana luqad noocee ah markaan warbaahinta aas-aasnay waxay ku bixi jirtay waa maxaatiriga af soomaaliga maxaatiriga oo keliya ayay ku bixi jirtay markaan u kuurgalnay magaalada amaba dhegeystayaasha raadiyaha ku xiran cabashooyin badan noogu imaado oo ku aadan in luuqada afbarwaaniga ah ee jiminiga ah in loogu soo baahiyo waxyaabaha ka dhacaya dunida dacaladeeda ee shanta qaaradood ee caalamka maadaama dad qaarkood oo boqolkii toddobaatan ah ee baraawo ku nool ay ku hadlaan lahjada afbarwaaniga ah ee jiminiga la dhaho qaar waxaa jiro xasanow aan af soomaaliga maxaatiri ah aysan garanaynin bataatanba anagana maadaama aan nahay xasanow sidaad la socotoba warbaahin dhexdhexaad ah oo madax banaan oo bulshada u shaqeyso si dadka deegaanka degan aan u gaarsiino luuqada ayaga fahmi karaan inaan ugu baahino waxyaabaha ka dhacaya dunida dacladooda ee barnaamijyada ka baxaya raadiyaha kadib arrintaasi ayaan waxaan u istaagnay anagoo dhalinyarada ah qaar kamid ah dadka deegaanka degan oo yaqaano luuqada barwaaniga ah ee lagu hadlo ee jiminiga la dhaho ayaan waxaan sameynay qaar dumar iyo rag isugu jiro ayaan tababarnay maadada journalismka ee afka qalaada englishka lagu dhaho amaba saxaafada ayaan barnay dhalinyaradii dhalinyaradaasi markaan barnay warbaahintii ayay fahmeen kadibna waxaa noo suurta gashay amaba ay noo fuudeeyeen in luuqadooda ee barnaamijyada ee ku bixi karaan ee ayaga naga caawin karaan xasanow waa gartay marka toddobaatan boqolkiiba dadka baraawa degan baa afkaas ku hadla waxaa loo sababeeyey marka joojinta laydinka joojiyey inaad afkaas ka sii daysaan idaacadda yaase idinka joojiyey laba maalmo ka hor ayaa waxaa xilli habeen ah ee saacadda ku beegan tahay ee sagaalka jibnimo waxaa xarunta suuya koowaad ee radio baraawe noogu yimid dadweynaha degmada baraawe cumar sheekh wuxuuna kulan la qaatay anigoo ah agaasimihii iyo tafatiraha ee radio baraawe fuaad shooble cafe wuxuuna nagu wargeliyey in bataatanba luuqada afbarwaaniga ah ee raadiyaha uu baahiyo wararka iyo barnaamijyada qaar in la joojiyo idaacadda laga joojiyo wixii ka dambeeyey kulankii markii nala qaatay kadib gudoomiyaha waan xog wareysanay oo waxaan dhahnay bulshada deegaanka boqolkiiyo toddobaatan luuqada soomaaliga ee ma fahmayaan ee maxaatiriga ah arrinkani intee kasoo maanguuriseen meel ay saxaafadda ugu qoran tahayna ma jirto halkuu kaaga yimaaday gadoomiya anaga sidaad ogtahay ba waxaan hoos tagnaa waa wasaaradda warfaafinta arrintani warqada amaba warbixin kasoo baxday wasaaradda warfaafinta nuqul kamid ah anagana ma soo gaarin halkee ka keentay arrinkani kadib wuxuu ku jawaabay xasanow arrinkaani madax iga sareysa ayaa isoo amartay oo koonfur galbeed ka tirsan bataatanba waa joojinaysaan waa joojinaysaan ayuu yiri marka haddii arrintaas ay saas tahay maadaama bulshadii raadiyaha ku xiran tahay waxaan rabnaa wareysi inaan kaa qaadno si aad bulshada ugu gudbisid ama aad u sheegtid in maamulka degmada baraawe oo amar ka soo baxay ah in lagu hajiyey luuqada barwaaniga ah barnaamijyada ku baxaya raadiyaha iyo wararka in maamulka uu joojiyey arrinkaasi wuunama ogolaaday oo wuxuu wareysi aan la yeelanay gudoomiyaha ku-xigeenka ee arrimaha bulshada ee degmada baraawe cabdikariin wuxuuna cabdikariin sheegay in iga xitaa oo lasoo amray oo guddoomiyaha degmada uu soo amray faahfaahin dheeraad aanu u haysan batatan ba la joojinayo luuqada farwaaniga ee jimiiniga ah ee barnaamijyada iyo wararka raadiyaha uu tabiyo wixii intaasi ka dambeeyey aniga iyo dhalinyarada ka shaqeysa warbaahinta ayaa kulan yeelanay oo waa wada tashanay kadibna kulankiina wuxuu kasoo baxay inaana joojinin luuqada barwaaniga ah ilaa aan ka helno warqada deenayso ama wasaaradda soo saartay wasaaradda warfaafinta ka timaaday eena soo gaartay kadib aan ku joojin karna inta ka horeysana aan wadanayno barnaamijyadeena iyo wararkeena ka baxa afbarawaha radio barawa ilaa iyo warqada aan ka heleyna xasan oo wasaaradda warfaafinta marka warqadaas ugu dambeyntii mayna soo gaartay xasan warqadiina ma soo gaarin kulankaasi habeenkii markuu guddoomiyaha nala yeeshay wixii ka dambeeyey anagana ka dhagaadeegnay ilaa iyo warqad aan ka helayno aan sii wadayno wararkeena iyo barnaamijyadeena xilli galaba ah ayaa wuxuu warbaahinta b b c da ka hadlay waa wasiirka warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya ugaas xasan wuxuuna sheegay in luuqada barwaaniga aana ahayn luuqad soomaali ah wuxuuna gaf u geystay xasanow dadyowga ku dhaqan deegaanka barawe magaala xeebeeda barawe oo ah dad la yaqaano oo ku dhawaad afkaani barwaaniga ah qarniyaad ka hor lagu hadli jira xasan wuxuu sheegay in wasaaradiisa amar ka soo baxay lagu joojinayo luuqada barwaaniga ah aana wixii ka dambeeyan la baahi karin sidoo kale xasano wuxuu gaf u geystay warbaahinta radio barawe oo ku dhawaad muddo laba sano iyo bar iminka cageynaysa xilligii dhidibada loo taagay raadiyaha wuxuu sheegay in radio baraawo uusan hadda dhow hadalkiisa soo gaarin uma ogeenba in warbaahinta ay shaqeynaysa ha marka hadda wasiirkii waa uu hadlay waa uu sheegay sababta uu u joojiyey idaacadda ama idaacadda o dhan ma joojina laakiin luqadaas ina inay ku baxdo guddoonkii maamulka degmada waad maqasheen hadda waxaad leedahay barnaamijkii ku bixi jiray afka baraavaniisku weli waa u socdaa waa tahay xasanow afku wuu socdaa markuu wasiirka b b c da ka hadlay uu sheegay in marka wasaaradda lagu joojinayo anaga go-aan waxaan ku gaarnay maadaama aan nahay annaga warbaahin madax banaan haddana ulul amrigii magaalada ka ariminayay amar walba ay soo saaraan qalad iyo saxba inuu yahay waajibna tahay inaan qaadano haddii wasaaraddii amarkaasi kasoo baxayna lagu joojinayo go-aankaasi aan qaadanay aniga oo ah agaasimihii iyo shaqaalaheyga dhammaantood hase haatee wixii galabtaasi ka dambeeyey habeenkii arrin kheyladhaan iyo ayay waxay gaartay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxda ugu sareysa dalka soomaaliya uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre wixii antaasi ka dambeeyey jaalidihii degnaa qurba joogta ee kasoo jeeday baraawa oo ku hadlayay luuqada barwaaniga ah iyo qaar ka tirsan dadka dega deegaanka baraawo ayagana ku hadlo luuqada barwaaniga boqolkiiba toddobaatan ayaa banaanbaxyo sameeyeen kadibna maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa xiriir la sameeyey dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya wixii ka dambeeyey isla galabti habeenkaasba waxaa la ogolaaday in luuqada barwaaniga ah radio baraawa aan laga jooji karin luuqada baraawona ay tahay luuqad weligeed jirtay oo qarniyaad ka hor jiri jirtay oo lagu hadli jiray baraawe iyo magaalooyin badan ah oo kamid ah soomaaliya gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali najax ayaa barkiisa facebooka wuxuu ku soo qoray isla habeenkii markuu galabta wasiirka warfaafinta ka hadlay in la joojiyo luuqadaasi gudoomiyaha ayaa warbixin uu soo saaray gobolka shabeellaha hoose waa gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali najax in warbaahinta radio baraada loo fasaxay luuqada barwaaniga eena ku hadli karto ilaa haddana jadwaladeena iyo barnaamijyadeena iyo wararkeena ee luuqada barwaaniga ah raadiyaha wuu ka baxaa xasan waa garta marka raadiyaha luuqada barwaaniga keliya kama baxayna qayb unbay ka ahaydee afka maxaa tiri oo soomaaliga ah oo kalena wuu ka baxayay xasan waa sax koodi markaan warbaahinta aas aasnaybo waxa uu ku bixi jiray sanad dhan waa af soomaaliga maxaa tiri keliya ayuu ku bixi jiray wixii ka dambeeyana dhegeystayaal badan oo noo soo gudbiya cabashadooda oo ah inaysan fahmeynin soomaaliga maxaa tiriga ah in loo baahiyo lahjada ay ayaga garanayaan waxyaabaha ka dhacaya dunida dacaladeeda si ay ula socdaan caalamka waxyaabaha ka dhacayo in luuqadii ayaga fahmi karaan loogu soo gudbiyo xasanow waa gartay mar waraysi aad siisay isla idaacaddan hadda agaasimaha aad ka tahay waxaad sheegtay in arrintan ay siyaasadaysan tahay maxaa ula jeeday sidee bay u siyaasadaysan tahay way jirtaa warbaahinta radio barawa agaasimaha ka ah waraysi ah oo ka baxay isla habeenkii gudoomiyaha degmadu noo imaanayay waxa aan ku sheegay oo arrinkan ah inay siyaasadaysan tahay waxay tahay warbixin universal t v uu ka sameeyey warbaahinta ani agaasimaha ka ee radio barawe qaabka ay u fidiso barnaamijyada iyo qaabka luuqada barwaaniga uu ka baxo raadiyaha ayaa taasi waxay qayladhaan ka timaaday dad qaar ka mid ah deegaanka oo degan oo iyagana ku hadlo luuqad kale ku hadla ayagana oo hoos yimaado maayga ah ayaa cabashooyin waxay u gudbiyeen odayaasha dhaqanka ayaga kasoo jeeda iyo xildhibaano ka tirsan dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya oo kasoo jeedo deegaanka barawe xildhibaanadaasi ayaa iminka annaga nala soo xiriiray aan iminka magacyadooda baahin karin waxayna sheegeen in luuqadda barwaaniga ah laga joojiyo idaacadda loona bedelo luuqad ayaga ay ku hadli karaan xasanow marka markaad si aada u fiirisid iyo qaar ka mid ah madax ka tirsan koonfur galbeed ayaa waxa ay sheegeen in mataakanba luuqada barwaaniga ah laga joojiyo luuqadaasi kaleeta loo bedelo marka way iska caddahay inay tahay wax siyaasadeedsan waa gartay marka maxaa ugu dari weydeen afmayga haddii qaybo ka mida bulshada baraawe degan ay afmayga ku hadlaan mayga maxaatiriga iyo baraawaniiskaba haddaad isku dari lahaydeen miyaysan arrintan u xalliseen waa tahay xasanow waa ayadana arrin kale ee loo baahan yahay dhalinyaro badan ayaan tababarnay annaga oo deegaanka kasoo jeedo oo luuqado kala duwan ku hadlayo oo maayga ay ka mid tahay xitaa markay arrintaasi noo sheegeen qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ka tirsan oo kasoo jeeda deegaanka xitaa waxaan ku wargelinay in dhalinyaro oo iyaga kasoo jeedo annagu aana tababarnay aan xitaa ka codsanay in luuqad ayaga garanayaan dadka deegaanka oo ayaga kasoo jeedaan inay xitaa mararka qaar barnaamijyo ay ku qabtaan hase haatee arrintaasi way siisageli weysa xasan waa gartay ugu dambeynta dadka dhegaysta idaacadda oo afma af baraawaniiska dhegaysta markii ay maqleen in la doonayo in la joojiyo luuqadooda ku baxaysa idaacadda ka baxaysa ma ynila soo xariireen maxay inii sheegeen way nala soo xiriireen deegaanka dadka degan xitaa xaruntii ayay noogu yimaadeen qaar ka mid ah qurba joogta oo kasoo jeeda magaalada barawa oo ku hadlo luuqada barwaaniga ah ee dimeenigi la yidhaahdo ayagana way ka hadleen qaabka loo joojiyey iyo waxyaabaha sababay in iminka la hakiyo luuqadaasi waan u sheegnay in ay ka dambeeyaan maamulka koonfur galbeed gaar ahaan wasaaradda warfaafinta kheyladhaan ee iyaga sameeyeen iyo banaanbaxyo ee iyaga banaanbaxeen ayay ku timid in dib luuqadii mar kale barnaamijyadeedii iyo wararkeedii uu raadiga ka baxo xasan waa warbaahintii ugu horeysay oo soomaaliya laga aas-aaso ee madax banaan gaar ahaan waa barawe warbaahintii ugu horeysay oo barawe laga aas-aaso oo ku baxdo luuqadani barwaaniga maadaama dadkani luuqad barwaaniga ee diminiga ku hadlo bay u badan yihiin intooda badanba barawe waa gartay ugu dambeynta hadda rajada aad ka qabtaan in murankaanu mar dambe uusan soo noqon idaacadda iyo barnaamijyada aad ka aad ka sii daysaanna uu sideeda u socdo intee la egyahay inuu sii socdo luuqadan barwaaniga ah dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya ayaaba go-aan ka gaartay in bataatanba faraha laga qaado sidoo kaleetana maamulkii koonfur galbeedna loo gudbiyo arrintani cabashada ah madaxweyne madaxweyne cabdicasiis maxamed xasan laftigareen waa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo ugu dambeysa oo xalay bartiisa facebooka kusoo qoray xasan in luuqada barwaaniga ay tahay luuqad fac weyn oo dadka deegaanka baraawana ay u madax bannaan yihiin in luuqadaasi loogu baahiyo raadiyo baraawe
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali